إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maleeshiyo daacad u ah maraykanka haysta xerada belidoog leh ayaa dad rayada ku dhibaateeyey deegaan hoostaga degmada qoryooley ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaaray qaraxyo maalmo ka hor ku qabsaday deegaanada danaw iyo shalaambood ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar kabiina lagula eegtay meel u dhow degmada owdhegle qarax askara la beegsaday ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dowladda xabashida ethoobiya ayaa walaac ka muujisay hubka masar ay siisay dowladda federaalka iyadoo ka digtay in hubkaas uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa yeeshay kulan ballaaran oo wadatashi ah waxaa dhulka soomaali galbeed laga soo sheegayaa tacdiyo loo geysanayo mid ka mid a beelaha soomaaliyeed qoysas ku dhaqan xaafad ka tirsan degmada shangaani ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob loo geysanayo gaadiidleyda ka howlgala magaalada ceergaabo ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa sheegay inuu saameyn xoogan ku yeeshay bandow oo maamulkaas ku soo rogay magaalada markab weyn oo uu leeyahay maraykanka oo marayay badda carabta ayaa waxaa gaaray burbur xooggan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maleeshiyo daacad u ah maraykanka haysta xerada belidoog leh ayaa dad rayada ku dhibaateeyey deegaan hoostaga degmada qoryooley faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maleeshiyaadka baangaraftay uu maraykanka ku adeegta ayaa dullaan ugu soo bareeray bulsho nabadda ah waxayna weerar ku soo qaadeen deegaanka farsooley ee hoostaga degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxayna halkaasi ku dhaawaceen afar qof oo saddex ka mid ay haween yihiin sidii ay dad goobjoogayaal aynoo sheegeen waxaana uu dhaawaceedu aad u daran yahay qof haweenay ah oo loo qaaday magaalada muqdisho dadka deegaanka farsooley ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay qaarkooda u sheegeen maleeshaadka ay rasaas oo dawga qaadeen xaafadaha deegaanka iyaguona hadafkoodu uu yahay qalqalgelinta bulshada oo isku diyaarinaysay suuqa weyn oo maalinka arbacada u leeyahay deegaanka qaar ka mid a goobjoogayaashana la hadlay oo ay ka mid yihiin dhibanayaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen nimankii ridada murtadiinta iyo saliibiinta xalay mana anagoo iska jijiifin soo weeraray dad marasoo masaakiina iska jijiifo guryahooda difaxabada u galay mahana dhib kalma falno insha allah wax kale ma nagu haystaana wama naqamuu ilaa an yuuminu billahi alcasiizi alxamiid intaasay nagu haystaan dad marasoo masaakiin ah oo guryahooda iska jiifo toban saa habeennimaa guryahooda iska jiifo habada u halaysho mooyaane wax kale dhib ay ma jiraan iyo dad- iyo dad marka oo safarey aho manaa maanta arbacdii waaye qabaarey ahoo ugu talagalay inay manaa maciishadooda nolol maalmoodkeeda raadsadaan ee masaakiin ah oo meel banaan ah iska jiifo waxa dad meesha ay jiifaan ugu halaysho mooyaane wax kale dhib ay ma jiro saddex haween ah iyo odigo ayaa manaa waxgeereen dhaawaca halgabaraan u daran alxamdulilah ayagana way roon yihiin aaday uladan yihiin gabadhii maanaa meel gurmada loo qaaday way fiican tahay dhib kale ma jiro Da- dad waaweyn waayo oo dadba guryahooda iska jiifo manaa ma- guryahooda iska jiifay ahaan dad waaweyn waayo adeer alxamdulilah kulley waa qadarta ilaahay waa qoran tahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed cali cabdidulaalka warleh ayaan ahay waliba magaaladana waa ahay wixii ilaahay noo soo qoran alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan nimankii oo marka oo nabaddiidka ahay oo inkaarta qabay ayaa marka hal iyo toban saac camal ayaa marka nasoo weerareen anagoo marka iska jiifno guryaheena iska jiifno iyo dad maciishada iska soo raadsadeen intaasun baa marka ilaahay qadartiisa marka qadar toban saac camal ah ay marka xabad noogu soo fureen guryahanaan iska jiifnay waxba kama galabsano waxaan ka hadlayno male marka intii dhacdo waa intaas dhaawac dhimasho ilaahay kulley waana gudbiye laakiin wixii dhaawac ah intaa adigo marka oo noqdoonku kuu sheego way ciidamada maraykanka ku adeegto ee baangarafta madanab shaqooyinka ugu waaweyn ay maraykanka u qabtaan ayaa ah dhibaataynta dadka rayidka ah iyo la dagaalanka horumarka bulshada marar badan waxay xerada balidogle ka soo qaadeen xayawaanka doonfaarka loo yaqaano nooc ka mid a oo dhib badan islamarkaana laga keenay dalka dibaddiisa kaasoo doonfaarkii horey u joogay dalka ka xaalufin badan arrintan ayaa ka dhigan in ciidamada maraykanka u shaqeeya ay la dagaalamayaan dadka soomaaliyeed noloshooda tacabka beerahooda iyo horumarkooda amni ujeedkooduna ay tahay in dadka qaxooti noqdaan oo iska xaadiriyaan xeryaha ay ka soo oodeen magaalada muqdisho sida ay sheegayaan aqoonyahanada soomaaliyeed faahfaahinno ayaa laga helayaa qaraxyo ciidamada shisheeye maalin ka hor lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada danaw iyo shalaambood waxaana qaraxyadaas oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye halkaa shan kale oo isla ciidamada shisheeye ahna ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kabiin u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada owdheegle waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada weerarka dhabagalka ah ku dhacay dhanka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo isbaara u taallay magaalada beledweyne gaar ahaan buundada weyn ee magaalada waxaana halkaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari dowladda ethoobiya ayaa walaac ka muujisay hubka ah ee masar ugu deeqday dowladda federaalka iyadoo ka digtay in hubkaas uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya tayaaskii silaasi ayaa sheegay in shixnadaha hubka ah ee ay masar ka dejinayso magaalada muqdisho ay keenayso inay sii xumaato xaaladda mandiqadda geeska afrika hubkaasina ku dambayn doono gacanta wuxuu ugu yeeray argagixisada wakaaladda wararka ee itoobiya ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi in itoobiya ay walaac xoggan ka muujinayso shixnadaha hubka ah ee ka degay muqdisho kaas oo uu sheegay inuu sii burburinayo xaaladda amni xumo ee horeyba uga jirtay dalka soomaaliya waan ka walaacsannahay in hubkaasi uu uga sii daro xaaladda amni ee dalka soomaaliya ugu dambayntiina wuxuu ku biyo shuban doonaa gacanta argagixisada soomaaliya joogta ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda itoobiya taaya aski silaasi rashiid cabdi oo ah falanqeeyo ka tirsan xarunta daraasaadka amniga ee sahan oo la hadlay wakaaladda royters ayaa dhankiisa sheegay inay aad u xooggan tahay cabsida laga qabo in hubka masar ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay hub fara badan kula wareegtay weeraradii ay ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka dowladda itoobiya iyo masar oo isku haysta biyoxireenka annahda ee laga dhisay webiga anniil ayaa doonaya in soomaaliya ay ka dhigtaan saaxa militari oo ay ku loolamaan mid welibaneh uu midka kale uu cadaadisa ka saaro sida muuqatana labadan dowladoodba waxa ay kala wataan dhinacyo soomaali ah oo aan danaha soomaaliya ka fikiraynin kuwaas oo kale ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay tilmaamayaan waxgaradka soomaaliyeed walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa yeeshay kulan ballaaran oo wadatashi ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsen xasan
wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa ka qabsoomay kulan ballaaran oo heer sare ah kaasi oo daarnaa wadatashi iyo xog isweydaarsi dhex maraayay maamulka sare ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo golaha nuqabada ee wilaayada kulankan oo ahaa mid si heersare ah loo soo agaasimay tala iyo go'aanana la isku weedaarsanayay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala magac iyo mansab ah oo iskugu jirta mas-uuliyiinta wilaayada odayaal iyo nuqabada shabeellaha dhexe madasha uu kulanka ka dhacayey ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo badan oo kala duwan waxaana lagu gorfeeyey xaaladda ay wilaayada shabeellaha dhexe marayso waxaana ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin dardargelinta dacwada tawxiidka iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin ugu horrayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe a-sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday ayaa gebagabada kulanka wadatashi ka jeediyey kelimad diiradda saaraysay xaaladda ay soomaaliya la nooshahay isagoona bogaadiyey dhanka kalena u mahadceliyey nuqabada shabeellaha dhexe oo uu sheegay in ay dhabar adeeg dhaxalgal ah sameeyeen mujaahidiinta jihaadku asaas wuxuu rabaa rag fara badan maal fara badan hal qof jihaadiisa weligiin ma dhici kartaa jihaadku waa camal jamaaci ah hal qof ama laba qof ama koox ama qabiil ama jufo ji- dagaalami karta ma jirto wuxuu u baahan yahay dadka muslimiinta markaas ay isugu imaan karaan marka aladiina aamanuu maxaa ku xiga si loo jihaado wahaajaruu waa ku xiga wahaajaru maxay tahay digsigiyaa dhexda ka geli weysaa bowtaqadii jidkii lagu karaayay digsigii muslimiinta layskula karaayay fikirkooda iyo caqligooda iyo xooggooda iyo xandhooda layskula karaayaad gashay way qofkii digsigaas geli diido laf dheri waxaan dhihi jir hebel waa laf dheri geli weyse la yidhahdo qofkaas ilaahay waxuu leeyahay waladiina aamanuu walam yuhaajiruu dadka bowtaqada diiday inta iimaan la yimiday maa lakum min walaayati min shay idinkaba mid ma aha sidii laba u fiirso aamanuu anin leeyahay idinkana mid ma aha xataa yuhaajiruu ilaa ay bowtaqadan ogolaadaan ilaa digsiga kariska ay xoolahooda iyo xoogooda iyo fikirkooda ay ogolaadaan idinka mid maaha ilaahay qoran ma qoran maho hijrada mugga dhinka u qabaa hijrada inay walaa dhalo lagu soo ajarad ajarba tahay iimaanku ma ansix iimaanku ma ansix ba ebo xataa yuhaajiru xataa waaqaaya ilaa ay kasoo hijroodaan maxaa waaye digsigaanaa la rabaa in dad badan lagu shubo marka jihaadkan waxaa waaye ragga laysugu keenay hadda waa ogtihiin intaanan isugu nimida haddii ay ogolaan lahaayeen reer shabeellada dhexa kulligood xoogi xoole waxay leeyihiin bowtaqada inay soo galaan anaka gaalbaysa lahayn ma loo hawoolahayn marka in ilaahay yidhahdo yani maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu in ilaahay yidhahdo xaq buu leeyahay xataa yuhaajiruu yani maxaa jira khudlaanka dhan iyo diintan inay socoweyso in gaalana hunguriyeyso dad fadhiyay ka socotaa intaasi kadib waxaa codbaahiyaha ka hadlay nabaddoon cali biyow gaafow oo ah guddoomiyaha nuqabada gobolka kaasi oo lagu xasuusta xilligii uu xasan sheekh gulufka colaadeed ku soo qaadayay wilaayaadka islaamiga ah hadalkiisii ahaa muslimiinay allah noo soo barya annaga ayaa idinka kaafin doona xamlada xasan sheekh xasan gurguurte waa nin ilaahay la atootamo koonkan ilaahay waxa uu soo dejiyey kitaabba uu soo dejiyey munazala in lagu maamulo isna waa weriilay aniga majlisu tashriic wala la baxdo baarlamaana aan samaysana qodoba ii soo saarta waxuu marka ku kufriyey awalan ninka ilaahay la atootamo ka hor yimaada waxaa la yidhi ninka alla la atootamo afka u jebiyaaye xamladiisa gebagabadeeda waxay ku daba martay waxay maanta taagan tahay in kuwii oo isagu majlisu tashriic ka dhigtay in maanta iyaga asiba ay eedayaanba kuwii oo meesho fadhiisada asiga eedayaan wixii gaal duniyada jooguu keenay si kitaabka ilaahay uu dumiyo cadow uu noqday culmo iftoone uu keenay oo dhahaya mar walba hadduu warramta waxuu leeyahay waxaan difaacaynaa dalka iyo diinka iyo iyo dadkaba aan difaacan uu leeyahay marka xasan waxuu sameeyey xamlada uu soo qaaday gaaloo dhan uu soo waday diinka ilaahay inuu dumiye uu soo waday meesha ay maanta taagantaha waad arkee Eh, wixii uu maamulayay oo dhan maanta waxaa ku soo hiray asiga iyo ra-iisul wasaarihii bisaa fadhiya waxaa sidoo kale madasha lagu soo xirayay kulanka wadatashi ka hadlay nabadoon macalin moxamed oo isna ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellaha dhexe isagoona fadhiin u diray bulshada ku dhaqan deegaanada aysan wilaayadu joogin waxaan fariin u diraynaa deegaanka deegaanada cadowga islaamka uu haysto oo ku soo duulay cadowga inaan fariin gaarsiino ee arrin- fariintaasoo ah in sidii mataqaanaa dacwada islaamka looga guda lahay iyo sidii loogu sii mataqaanaa fariin loo gaarsiin lahay ayaan rabaa inaan ka warbixiyo Ee, waxaan leeyahay mus- dadka muslimiinta gaar ahaan deegaanka wilaayaadka shabeellaha dhexe dadka cadowgu eh, ku haysto oo ixtilaalka uu cadowgu ku haysto ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala waxaa naga soo kiin gaaraya warar aad iyo aad loogu farxo oo diinta jacaylkeeda iyo khayrkii la idinku ogaay inay- ayaa idinku soo burqanaysa waxaan filayaa xilliga idin imaahayeen cadowgaas iyo maanta inaadan isku mid ahaynina ayagana awooddoodii waa baaba'day tabartoodii waa la arkay ciidan waa waayeen ee, say u dhaqmayaanna waad aragteen annaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maraan dheerayn inaan idin soo gaarno fariimahaasaan rabnaa inaad eh, inay idin gaarto meel kastood joogtaan ugu dambayntii kulamada ceenkan oo kale ah ayaa had iyo goor ku soo laalaabta wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ay ku wada tashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ujeeddada arrinkan ku tilmaamay in ay tahay in la dhegaysto talada bulshada muslimiinta ah aqoontooda diineed iyo wacaalkoodana sare loo qaado iyo in loo horseedo iskutashi siyaasadeed mid ganacsi iyo mid dhaqaale intaba waxaa dhulka soomaali galbeed laga soo sheegayaa tacadiyo loo geysanayo mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya magaalada wardheer oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee xoogga ku haysato dowladda xabashada etoobiya ayaa tibaaxaya in magaalada wardheer ay ka taagan tahay dhibaato iyo tacdiyaad lagula kacayo mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega halkaas askar hubaysan oo ka amarqaata maamulka xabashada gacansaarka la leh uu hogaamiye mustafa maxamed cumar cagjar ayaa ciidamaad u tiro badan kusoo fasaxay beeshan ciidanka ayaa wararka waxay sheegayaan in la iskaga karkeenay ilaa iyo afar gobol oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya in ciidamada ay dadka beesha ka dhashay kula kaceen goodfalo kala duwan oo ka baxsan bani-aadanimada sidoo kale askarta durbadiiba waxay bilaabeen afduub ka dhan ah dadka kasoo jeeda beesha oo ay uga horeeyaan waxgaradka iyo hormuudka beesha waxayna dadka ku daabuleen xabsiyo qarsoodi ah oo ay leeyihiin ciidankan dadka ay qafaasheen askarta cagjar ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo toddoba boqol oo qof kuwaas oon waxba galabsan sida ay sheegayaan dad goobjoogyaal ah oo ka agdhowaa xilligii la afduubayay waxaa intaa dheer oo xusid mudan in beesha lagula kacay dhibaatooyin urkutaalo ah waxaana ka mid ah barakaca afduub xaddhaaf ah burburinta guryaha jirdir iyo tacadiyaad kale oo aan xilligan halkan kusoo koobi karin qaar ka mid a dadka kasoo jeeda beesha la dhibaataynayo ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warrameen dhibaatooyinka ay tabanayaan
wuuna galay shalay buu na galay raashinkii buu naga daadiyey biyihii buu naga daadiyey uuna uleeyey kisi buu naga dhacay aqalkii buu naga googooyey dab bay na geliyeen maqashii cadhiga way iskaga kaana didiyeen wuu naga lumay bahal baa naga laayiyey ciidanka dowladda waa nalagu soo daayey hooya baanu nidhi wax walbaanu barinay garhkaan qabannay wayna diideen waynagu tunteen duunyadii waa la laayey dadkii waa la laayey xaastii waa la laayey aqaladii waa la gubayaa raashinkii waa la daadiyey gabdhihii xaamilooyinka iyo kuwii umulaha ahaaba waa la barakiyey dhibaatadaas intaa leeg baanu ka cabanaynaa mas-uuliyiinta dowladda kaasaanu ka cabanaynaa oo rabnaa haddii maamulku uu ogsiina inay hadee waxay iyagu og yihiin ba soo direen haddii dad mas-uuliyiin ahoo iyo ciidan iska wareegta oo dadka dhibaataynaya yihiin maamulka dowladda aanu u gudbinaynaa hadday kuwa sare yihiin iyo kuwa hoose yihiin si kastaba haatee dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashada etoobiya ayaa la kulmaya tacadiyaad nooc weliba leh uga imaanaya mustafa maxamed cumar cagjar dadka ku nool halkaas ayaa sheegaya in xabashada ciddii ay doonayso soomaaliya kuna nool dhulka soomaali galbeed ay usoo marto mustafa cagjar kaasoo etoobiyaanka ku wareejiya dadka rayidka ayaan waxba godoba ka gelin isaga iyo etoobiyaanka
qoysas ku dhaqan xaafad ka tirsan degmada shangaani ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob lagu hayo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi waa noola imaaday ma fahantay waxaana la dhahaa meeshaan ka guura ma fahantay meelaan u guurina ma naqaano waa qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafad ka tirsan degmada shangaani ee magaalada muqdisho oo ka cabanaya dhulboob ay u geysteen mas-uuliyiin ka mida dowladda federaalka maalintii shalay waxaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda jubba oo ka tirsan degmada shangaani ee gobolka banaadir ka dhacay dibadbax ballaaran kaa oo ay kaga soo horjeedeen dhulboob lagu hayo waxa ay sheegeen in maamulka degmada shangaani uu dhulboob ku hayo islamarkaana ka qaxinayo guryahooda oo ay muddo deganaayeen loona qabtay inay muddo saddex maalmooda uga guuraan guryahooda ayay tilmaameen in laga dhiga rabo goob gawaarida la dhigo taasna aysan marrabo yeeli doonin iyagoo intaa ku daray in la isugu daray handadaad iyo dhac loo geystay hantidooda qaasalo siyaasiyiin waa sida magacyadooda inta hadda aniga ma kala garanayo ma fahanti dadkaanay barakicina laa kacay leeyihin dhulkaana loo bannay leeyihin annaga ka yeeli mayna baakin in laga yeedh dhulkaan ka dhigo hal qof aan ka yeelayna ma jirto maxaa waaye meeshaanan deganayna waxaan deganayna muddo laba iyo toban sano ah waa noola imaaday ma fahantay waxaana la dhahaa meeshaan ka guura ma fahantay meelaan u guurina ma naqaano shalay guddoomiyaha iyo taliya ku-xigeenka shangaaniyaa noo imaaday gudoomiyaha iridooda soo istaagtay idoo dheesa muddo saddex biryaa wadataa ku guud muddo shareeca saddex bir laguma guuri karo guryaha aad degantaha xataa saddex bir lagu guuri karin marka ha laga dhaafo shacabka moobeelaa laga qaatay waa la baaraha dadka nuuc kastaa loo baartowa ani kasta waa nala dilaa waa nala filatuuriya taleefonyada waa nagala gurubsanaa waa waa dhibana muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dhaca iyo dhulboobka loo geysanayo dadka ku nool halkaasi iyadoo arrintaasi loo salaynayo madaxda dowladda federaalka sida ay horey u sheegeen qaar ka mid a xildhibaanno iyo siyaasiyiin kala duwan gaadiidleyda ka howlgala magaalada ceergaabo ee uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa sheegaya inay saameyn xoogan ku yeelatay bandow uu maamulkaas ku soo rogay magaalada maxamed ciise ayaa ka warramaya bulshada ceerigaabo gaar ahaan gaadiidleyda ayaa sheegay inay qabaan tabasho badan iyo dhibaatooyin uu ku hayo maamulka somalilan waxay soo gudbiyeen inay si aad ah u saamaysay bandow la sheegay in lagu soo rogay waxay intaa raaciyeen intaasi macquul lahayn ayna dhibaato weyn ku tahay cabashadoodanna ayaa ku soo aadaysa iyadoo maamulka la baxay somalilan uu bandow ka bilaabanaya toban saac oo galabnimo ilaa subaxi hal saac ku soo rogay gaadiidleyda ka howlgala magaalada ceerigaabo arrintani ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaaladaasi si gaara gaadiidleyda ka howlgasha magaaladan iyagoo si aad ah u dhaliilay maamulka somalilan darawallada gaadiidka ka xeeya oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan bandowgii uu soo rogay maamulka la baxay somalilan caqabadna ay ku noqotay noloshooda qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sidaasi ku iideeyey maamulka somalilan haddaan bandowgaa idinka siiyo war- warbixin kooban iyo sida uu noo saameeyey dad gaadiidleeda ku shaqaystaan nahay dee wax kastana waan leenahay laakiinse wuxuu noo saameeyey si adagoo dee haddeer waxaan xaroonnaa ee, afarta galabnimana lagu yahay xarooda waxaa laga yaabaa labiyo tobanka markaad xarooto aad cabbaar yara seexato inay saddexdii iyo afartan meelaha salaadda laga soo baxo marka afartii waaba iska taagantah anu markaa labiyo tobanka nuba iska xaraynaa inta iyada badan gawaadhida waayo dee hadhowna ciidankaas wada qabqabsanaysaan bandowgiina waana lagu sii raajiyo wakhtigiina waa nagu sii batay markaa run ahaantii dee qolada iyada gaadiidka iyo qolada iyada magaaladaba si aadoon bay noo wada saamaysayoo dee sida tal magaalada laga daayo intii saamayn badan baan ka dareema dee bandowgan ha nalaga qaado haddaan nahay anigu qolada gaadiidka bandowgu aad buu noo saameeyey waayo caqabad badan ayaa nu- nagu hayaa cabashada ay soo gudbinayaan dadka shacabka ah ee ka dhanka ah maamulka somalilan ayaa aad u soo badanaysa iyagoo sheegaya inay ku qabaan maamulkaasi dhibaatooyin kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markab weyn oo uu maraykanku leeyahay oo marayay badda carabta ayaa waxaa gaaray burbur xoogan markabkan oo ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka ee u s n s bighorn ayaa lasoo warinayaa inay waxyeello xoogan soo gaartay xilli uu ku socday badda carabta saraakiisha maraykanka ayaana ka gaabsaday inay ka warbixiyaan waxyeellada soo gaartay markabkan waxaa jira tuhumo sheegaya in markabka uu la kulmay weerar laakiin weli lama caddayn warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa